بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضاه muxaadaradeenna maanta biidni illaahi tacaala waxay ku saabsanaan doontaa calaamaatu saaca alkubraa calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn innagoo muxaadaradii hore ka hadalnay calaamadaha qiyaamaha ee yaryar calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn waxaa looga jeedaa calaamadaha marka la arko saacadda ama qiyaamuhu uu ku daba jiro sidaa awgeed baa wuxuu ihi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam sida uu warinayo xudayfa ibnu usayd alkhifaari qaala iطalaca calayna annabiyu wa naxnu natadaakar rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nagu soo baxay buu leeyahay annagoo sheekaysanayna faqaala maa tadaakaruun rasuulku wuxuu idhi maxaad xusaysaan amaba si aad ka sheekaynaysaan qaaluu nadkuru saaca waxay saxaabadu yidhaahdeen qiyaamihii baanu ka sheekaysanaynaa qaala innahaa lan taquuma xataa taraw qablahaa cashra aayaat wuxuu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha ma ark ma dhici doono ilaa aad aragtaan hortii toban calaamadood fadakara addukhaana waaddajaal tobankii calaamadod rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa uu sheegay waxa u horeeya addukhaan waa qiiq xagga samada ka iman doona insha allah waaynu ka hadli doonaaye waaddajaal waa masiixu dajaal oo muxaadaradeenna maanta ay ku saabsan tahay wadaabba iyo xayawaan daabad la yidhaahdo iyo wa tuluucu shamsi min maqribiha qoraxda oo ka soo baxda halka maanta ay ka dhacdo wa nusuulu ciisa bni maryam iyo ciise ina maryan oo isaguna samada ka soo daadego dhulka yimaada wa yaajuuja wamaajuuj labadaasi qabiile yaajuuj iyo wamaajuuj la yidhaahdo oo iyagana lasoo fasaxo ilaahay subxaana wa tacaala halka uu ku hayo uu ka soo daayo wa halaathatu khusuub waxaa kaloo calaamadaha waaweyn ka mida buu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex dhulgo oo waaweyn oo hore aan loo arag khasfun bilmashriq dhulgo ka dhici doona caalamka berigiisa wa khasfun bilmaqrib iyo mid kaloo ka dhici doona galbeedka caalamka wa khasfun bijasiirati alcarab iyo mid kaloo ka dhici doona jasiiradda carbeed wa aakhiru dalika naarun takhruju min alyaman tatrudu annaasa ilaa maxsharihim wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaamadaha waaweyne qiyaamaha ka soo horreeya waxaa u dambaysa naar ama dab weyn oo ka soo bixi doona yeman magaalada cadan la yidhaahdo inuu ka soo bixi doono ayaa axaadiista qaarkeed ay tilmaantay dabkaasi dadka ayaa u kaxaynayaa buu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana dadka u kaxaynaya ilaa maxsharihim halkii dadka laysugu ururinaayey ee laysugu geynayey calaamadaha caynkan ee rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkan uu ku tilmaamay waa kuwa isdaba jooga oo xagga dhicitaankoodu aada uu isugu dhow yahay iyo muuqaalkoodu waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku shabbahay sida kuul guntintii laga furay oo kale sida midhaheedu ay u daataan oo kale oo ay isaga daba tagaan ayay calaamadahan isaga daba imanayaan buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam alamaaraatu kharazaatun manduumaat fii silkin fain yuqطac alsilku yatbacu bacduha bacda rawaahu xaakim bisanadin saxiix waxaa calaamadaha qiyaamuhu ay ka dhigan yihiin buuri rasuulku sala allahu calayh wasalam kuulo la taxay oo xadhig lagu taxay ama shay kale shayga ay ku taxan yihiin haddii la gooyo waa isdaba galaan oo kuuluhu waa isdaba yaacaan sidaasoo kale ayaa calaamadaha qiyaamaha ee waaweynina ay isu daba joogaan oo muddo dheer iyo wakhti dheeri aanu u dhaxaynin calaamadahaasi bal maanta waxaynu ka hadli doonnaa waxooga aynu dul istaagi doonnaa almasiixu dajaal al acwar oo calaamadahaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ta fitnadeeda iyo dhibkeedu uu ugu daran yahay ah waayo kuwa kale waxaa laga yaabaa inay noqdaan calaamado dadka u muuqda uun oo dadka wax dhibaati aanay ka soo gaadhin laakiin masiixu dajaal isagu wuxuu kaga duwaya calaamadaha kale fitno weyn iyo dhibaato weyn buu wataa waxaa riwaayaadka axaadiis oo dhammi ay isku waafaqeen ninkaa magaciisa in la yidhaahda almasiixu dajaal ama la yidhaahda alacwaru dajaal ama addajaal oo qudha in lagu magacaabo ama almasiixu alkadaab rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam magacyada markuu ku magacaabay magac kastaaba wuxuu xambaarsan yahay sifo iyo tilmaan uu leeyahay masiixu dajaal waxaa masiix loogu magacaabay labadiisa indhood mid ka mida ayaa masaxan oo wax daloolaba haba yaraatee aan lahayn oo wejiga intiisa kale la siman waxbana aanu ku arkahayn acwarna waxaa loogu magacaabay labadiisa indhoodba iin iyo ceeb bay leeyihiin oo sida aynu tilmaannay mid ka midii way masaxanta waxba kuma arko ta labaadna way soo baxsan tahay oo wejiga ayay soo dhaafsan tahay waxaana rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay tahay mid midabkeedu yahay akhdar cagaar uu yahay ka zujaaja sida muraayadoo kale ama quraaradoo kale ayaad mooddaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ishiisaasi ay u hurayso waxaa dajaal loogu magacaabay li'annahu kadaab weeye waa beenaale xaqii ayaa dadka uu ka qarinaya oo asturaya oo dabool iyo daah u saaraya baatilkiina waa uu muujinayaa waxaan xaq ahayn buu dadka u tusinaya inuu xaq yahay marka u horraysa waxa uu sheegan doonaa nebinimo marka dambena waxa uu ku xigsiin doonaa rabbinimo inuu sheegto masiixu dajaal fitnadiisa iyo imtixaanka addoommaha lagu imtixaamayaa fitno soo martay basharka ta u daran weeyi sidaa awgeed baa wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami saaca amrun akbaru min addajaal maalintii nebi aadam la abuuray laga bilaabo ilaa maalinta qiyaamuhu u dhici doono arrin masiixu dajaal ka weyni dadkama soo mari doonta buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi awgeed ayaa ambiyada oo dhammi ummadahooda ay uga digeen rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ka ugu digniin badane ummaddiisa in fara badan uga digey sifaadka iyo calaamadaha uu leeyahayna ummadda baray si ay isaga ilaaliyaan oo shubahaadkiisa iyo waxa uu isku beegbeegayo iyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dhiibay imtixaankaasi aanay dadku ugu dagmin wuxuu idhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam innii la undirukumuuh masiixu dajaal waan idinka digayaa wamaa min nebiyin ilaa andarahu qawmah ilaahayna subxaana wa tacaala nebi ma soo dirin ilaa qoomkiisa masiixu dajaal waa uga digay walaakinii saaquumu lakum fiihi qawlan lam yaqulhu nabiyun liqawmih hase ahaatee waxaan idinka sheegi doonaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu nebina qoomkiisa uga sheegin tilmaamihiisa iyo sifaadkiisa ayaa si cad aan idinku qeexi doonaa oo aan idinka khaldamahayn innahu acwar wa ina allaha laysa biacwar indhihiisa ayaa in iyo ceeba leh ilaahayna tabaaraka wa tacaala mid cawaran maaha rabbi tabaaraka wa tacaala sifada nuqsaantae noocaasiya waa ka nasahan yahay waxaa digniinta rasuulku uu ka digay masiixu dajaal ay gaadhay inay saxaabadu aada uga baqdeen oo ay uba maleeyeenba inuu kayntan timirtee magaalada madiina duleedkeeda uu soo socdo wuxuu leeyahay saxaabiga ladhaha annawaas ibnu samcaan dakara rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam addajaal daata khadaatin fakhafada fiihi warafac rasuulku calayhi salaatu wasalaam dajaal buu ka warramay maalin maalmaha ka mid ah goor subaxnimo amaba se gelin horaa rasuulku sala allahu calayh wasalam marna arrinkiisa waa weyneeyey marna waa yareeyey oo marka la eego fitanka iyo waxyaabaha uu watee dadka uu ku degaya arrinkiisu waa weyn yahay marka la eego sida tilmaamihiisa xumxumi dadka ay ugu cad yihiin ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u barayna arrinkiisu ma adka xataa danannaahu fii taa'ifati nakhli buu leeyahy saxaabigu ilaa aan u malaynay inuu kayntanba uu soo dhex socdo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam baqahaanu ka baqanayn iyo sidaan uga argagaxnay uu wejiyadeeda ka garto arrintaasi uuna weydiiyey imaam muslim baa xadiidka warinaya waxaa la isweydiin karaa maxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu u farabadiyey digitaanka uu ka digaya masiixu dajaal iyo fitnadiisa oo si aanay ambiyada kale ummadahooda ugaga digin uu uga digayaa rasuulku sababtu waxay tahay masiixu dajaal ummadda uu ka soo dhex baxayo ayaa waxa ay tahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi rasuulkeennu wa ana aakhiru alambiyaa wa antum aakhiru alumam anigu waxaan ahay kii ambiyada u dambeeyey idinkuna waxaad tihiin kuwa ummadaha u dambeeya wa huwa khaarijun fiikum laa maxaala idinka ayuu idinka soo dhex baxayaa si shaki la-aan ah oo ummadihii naga horreeyey inaanu ka soo bixin ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayaa ummadii naga dambaysaana maba jirto oo ummadda nebi maxamed baa ummadaha u dambaysa marka maadaama ummadda uu ka soo dhex baxayaa ummaddiisa ay tahay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada uu uga digey xadiidka ibnu maaja ayaa warinaya can abi umaama bisanadin saxiix masiixu dajaal inta aanu iman waxaa ka horrayn doona arrimo aad iyo aada u waaweyn oo iyaga laftooda ay tahay inaynu isku baraarujinno arrimaha noocaasi waxay noo sawirayaan amabase ay noo muujinayaan waaqica muslimiintu sida uu yahay maalinta masiixu dajaal uu iman doono masiixu dajaal hortii muslimiintu waxay noqon doonaan kuwa arrinkooda uu sarreeyo awooddooduna ay weyn tahay wakhtigaasi masiixu dajaal ka horreeya sida uu ka warramay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa heshiin doona ummadda nebi maxamed iyo qolada la yidhaahdo reer ruum waa reer yurub qoladan iminka aynu u naqaano iyagoo wada socdaaya waxa ay ku duuli doonaan cadow mushtaragoo labadoodaba cadow u ah wuxuu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida abu daawuud uu warinayo satusaalixuuna ruuma sulxan aamina reer ruum baad la heshiin doontaan heshiis dhaba fatakzuuna antum wahum caduwan min waraa'ikum fatunsaruuna watagnamuun wataslamuun wuxuu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idinkoo wada socdaad ku duuli doontaan cadow labadiinnaba idiin dhexeeya dabeetana waad ka guulaysan doontaan waad soo qaniimaysan doontaan waanad soo badbaadi doontaan uma tarjicuuna xataa tanziluu bimurji dii tuluul dabeetana waad soo noqon doontaan idinkoo reer yurub wada socda ilaa aad degtaan meesha la yidhaahdo murji dii tuluul fa yarfacu rajulu min ahli nasraaniyati saliib nin ka mida qolada kiristaankaabaa mucatabka kor u qaadi doona fa yaquulu galaba asaliib wuxuu odhan doonaa saliibkiibaa xoog roonaaday oo guushan iyaga iyo muslimiintu ay wada gaadheen ayaa waxa uu ku sheegi doonaa inay tahay mid saliibka lagu helay oo dadka mucatabka ah misana kiristaanka ahi ay keeneen fayaqbabu rajulu min almuslimiina fayaduqu nin muslimiinta ka mida ayaa intuu cadhoodo seef madaxa kaga jari doona buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa cinda dalika taqdiru aruum wa tajmacu lilmalxama marka sidaasi ay dhacdeen ninkaasi la dilo ayaa reer ruum ay ka bixi doonaan heshiiskii waxaanay u huburuursan doonaan oo ay u diyaar garoobi doonaan almalxama malxamadu talo waa maxay malxamadu waa dagaal weyn oo dad fara badan ay ku le-an doonaan oo dhex mari doona muslimiinta iyo qoladan saliibiyiinta kiristaanka aakhiru zamaanka ayuu dhici doonaa intaanu masiixu dajaal soo bixin rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dagaalka caynkaasi ah axaadiis fara badan oo saxiixa ayuu kaga warramay base uu ku sifeeyey waxaa ka mid a xadiidka imaam muslim uu warinaya can abi hurayra wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saacatu xataa yanzila aruumu bilacmaaqi aw bidaabiq qiyaamu dhici maayo ilaa reer ruum ay idinku soo duulaan oo ay soo degaan meesha la yidhaahdo alacmaaq ama daabiq waa laba meelood labaduba suuriya iminka ku yaaliin magaalada xalab la yidhaahdo ayay u dhow yihiin fayakhruju lahum jeyshun min almadiina min khiyaari ahli alardi yowmaydin waxa uu bixi doona ka hortegi doona ciidan magaalada madiine ka soo bixi doona ciidankaasi dadka dhulka dushiisa ku nool kuwa u khayr badan bay ka mid yihiin waxau leehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay labada ciidan iska soo horbaxaan ee ay saftaan ayaa qolada kiristaanka waxay odhan doonaan annaga iyo kuwaa diintayada ka baxay ee idinka idin raacay noo kala dhex baxa iyaga ayaanu la dagaalamaynaaye taasina waxay tusinaysaa bay idhahan culimmadu in in fara badan oo ka mida kiristaanka reer yurub ay islaami doonaan oo diinta ay soo geli doonaan waxa muslimiintu ay ugu jawaabi doonaan laa wallaahi laa nukhallii baynakum wa bayna ikhwaanina wallaahi baanu ku dhaaranaye idinka iyo walaaladayada muslimiinta idinkala dhex bixi mayno waanu difaacaynaa saf qurana waa ka dagaalamaynaa fayuqaatiluunahum wuxuu leehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam muslimiintii baa la dagaalamaya reer ruum ama reer yurub dabeeta wuxuu tilmaamaya rasuulku muslimiinta inay u qaybsami doonaan saddex qaybood qaybi way jabi doontaayo way yaaci doonaan kuwaa rasuulku wuxuu tilmaamay ilaah inaanu ka toobad aqbalahayn qaybna dagaalkaasi baa lagu dili doonaa waxaana rasuulku uu tilmaamay inay yihiin afdalu shuhadaa'i cinda allah shuhadada kuwa u fadli badan ilaahay agtiisa qaybta saddexaadna cadowgaasay ka guulaysan doonaan waxaa rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fayaftatixuuna qustantiiniya waxaa muslimiintu ay furan doonaan magaalo la dhahdo qustantiiniya turkiga ayay ku taallaa magaaladaas mar hore waa la furtay oo muslimiintu waa ay qabsadeen qarnigii siddeedaad calaa yaddi alqaa'id alislaami moxamed alfaatix laakiin furashadan labaad waxa ay dhici doontaa qiyaamuhu intaanu dhicin in yar ka hor oo waxaa laga yaabaa turkigaasi inay mar labaad reer yurub ay qabsadaan sidii markii horeba u haysan jireen oo haddana muslimiintu ay ka kiciyaan wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoo magaaladaasi qabsaday muslimiintii oo qaybsanaya khaniimadii oo seefahoodiina ka laalaadiyey geedka zaytuunka la yidhaahdo id saaxa fiihim ashaytaan ina almasiixa qad khallafakum fii ahliikum shaydaan baa ka dhex dhawaaqay buu leeyihi oo waxaa shayddaanku uu ku yidhi war halkan aad fadhidaan masiixu dajaalla dumarkiinni iyo carruurtiinnii buu idiin weydaartay fayakhrujuuna wadaalika baatil wuxuu leehy rasuulku halkaasay ka soo noqon doonaan laakiin warkaa shayddaanku uu sheegay markaa run maahe waa been buu leeyahy rasuulku sala allahu caleyh wasalam fa idaa jaa'uu shaam markay bilaadu shaam marayaan waa suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo urdun baa shaam laysku yidhaahdaa kharaj markaasuu masiixu dajaal soo baxayaa dabeetana dagaalkii iyo jihaadkii reer yurub ay kula jireen waxa ay kula jeesanayaan masiixu dajaal iyo cidda raacday iyagoo markaasi saftay oo dagaalkaa u saftay oo salaaddii la aqiimay ayaa ciisa ibnu maryam uu soo degayaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu imaamuu noqonayaa salaaddii uu tukanayaa mar kale waxa uu ka warramay rasuulkeennu sida cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu uu leeyahay dagaalka caynkaas iyo wacdaraha muslimiintu ay muujin doonaan iyo dadka muslimiinta ahay nafhurista ay ummadda kale ay tusin doonaan wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud ina saacata laa taquumu xataa laa yuqsama miiraahun walaa yufraxa bikhaniima qiyaamuhu dhici maayo ilaa dhaxal la qaybsan waayo khaniimana lagu farxi waayo sababta waynu ogaan doonaa dadkii dhintay maxaa dhaxalkooda loo qaybsan waaye khaniimada iyo xoolaha gaalada laga qabsadayna maxaa loogu farxi waaye waxaa markaa uu tilmaamay dhinacaa shaam inuu cadow muslimiintu ay leeyihiin uu isu soo urursan doono muslimiintuna ay dagaal isu urursan doonaan waxaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam dagaalkaasi marka uu dhacayo waxaa dhici doonta riddatun shadiida qaar fara badan oo muslimiinta ka mid ah diinta ka noqon doona dabeeta muslimiintu saddex qaybood ama dhowr qaybood bay isu qaybin doonaan qayb ka mid ah ayay dagaalkaasi u saari doonaan waxaa qaybtaa shardi looga dhigayaa inaanay soo noqon ilaa cadowga ay ka guulaystaan waxuna ama dhinta ama guul iyo lib la soo noqda dabeetana cadowgii bay la dagaalamayaan buu leeyihi ilaa gabalku u dumo oo sidaa lagu kala noqdo iyadoon la kala guulaysan qaybtaasi sidaasay ku dhammaanaysaa qaybtaa muslimiinta ka mida waa la wada dilayaa buuri rasuulku sala allahu alay wasalam qayb labaad baa saasoo kale loo diraya waa la wada dilaya iyagana qayb saddexaad baa la diray iyaguna waa ku wada shahiidayaan dagaalka maalinta afraad buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa inta muslimiinta ka hadhay ay dagaal iyo duulimaad ay ku qaadayaan kuwaasi gaalada reer yurub fayajcalu allaahu dabarata calayhim dabeeta waxa ay ilaahay subxaana wa tacaala hasiimada iyo guuldarrada ayaa gaalada dusha u ka saaraya fayuqtaluuna maqtala waxaa la dilayaa buri rasuulku ama la laynayaa layn lam yura mitlaha iyadoo kale aan la aragba ilaa rasuulku uu ka gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam shimbiruhu marka ay meeshii lagu laayay ay soo maraan bakhtigoodu qarmuunka uu leeyahay awgii inay shimbiruhu dhiman doonaan oo samada ay ka soo daadan doonaan dadku sida ay u dhinteen iyo muslimiintu sida ay u shahiideen markii la sifeynayana waxaa la tilmaamay in qolada aabba qura ka soo wada jeeda tusaale ahaan jilib ahayd marka dagaalka laga soo jeesta ay istirsan doonaan odhan doona waar imisa ayaa inaga nool dabeetana ay heli doona iyadoo nin quri uu ka nool yahay reerkii dhammaa ee laga yaabo boqol nin inay dagaalkaa kaga jireen nin qura ayaa ka soo noqday dabeetana xaaladdu markay sidaa noqoto waa markaa khaniimo lagu farxahayn maxay khaniima tari doontaa reerkii iyo jilibkii dhammaa ee ku jiray buu hal nin uu ka soo noqday muslimiinta intii yarayd baa badbaaday dhaxal la qaybsadaana ma jiro oo dhaxalla markaa lamaba xusuusanayaba waxau leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa intaynu xadiidka uga soconne fabaynamaa hum kadalika id samicuu bibaatin huwa akbaru min dalik iyagoo musiibada noocaasiya la kulmay iyadoo guuliso ay ka dambaysay ayaa waxay maqleen muslimiintu dhibaato taa horeba ka weyn fajaa'ahum asariikh ina adajaala qad khallafahum fii daraarihim mid dhawaaqaya oo qaylinaya baa u yimi oo leh masiixu dajaal maati maatidii buu idiin weydaartay fayarfuduuna maa fii aydiihim wayaqbaluun aw wayuqbiluun wax allaale waxay gacanta ku hayeenoo xooliya adduunyo ah habay iska daadinayaan oo dabeetana waa soo jeesanayaan waxay iska soo horraysiinayaan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam casharata fawaaris oo daliica toban nin oo fardafuula oo hormood ciidankaasi u ah qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi innii la acrifu asmaa'ahum wa asmaa'a aabaa'ihim wa alwaana khuyuulihim tobankaa nin ee fardafuulka ah waxaan garanayaa buu rasuulku magacyadooda iyo magacyada aabbayaashood iyo fardaha maalintaasi ay wataan midabada ay leeyihiin hum khayru fawaarisin calaa dahri alardi yowmaidin aw min khayri fawaarisin calaa dahri alardi yowmaidin cid faras fuusha maalintaa iyaga ayaa u khayr badan buu leeyahy rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaa ka mid a dagaalladaasi inta ay socdaan masiixu dajaal ka horeeya waxyaabaha dhici doona arrintan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kaga warramay xadiidkan imaam muslim warinayo rasuulku isagoo saxaabada la hadlayo maalin waxa uu ku yidhi samictum bimadiina jaanibun minhaa fi lbaxri wa jaanibun minhaa fi lbar ma maqasheen buu idhi magaalo ku taalla qayb ka midii ay badda ku taallo qayb ka midiina ay berriga ku taallo qaaluu nacam yaa rasuula allah saxaabadu waxay dhahaan rasuulka ilaahayow qaala calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saaca xataa yakzuuha sabcuuna alfan min bani isxaaq qiyaamu dhici maayu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa toddobaatan kun oo muslimiina oo qabiilo reer banu isxaaq la yidhaahdo ka soo jeeda ay ku duulaan fa idaa jaa'uuhaa nazaluu falam yuqaatiluu bisilaaxin walam yarmuu bisahmin markay magaalada yimaadaane duleedkeeda ay degaan iyagoon hubna ku dagaalamin leebna aan ganin ayaa waxay odhanayaan laa ilaaha ila allah wallaahu akbar intaa markay yidhaahdaan ayaa magaalada dhinacii xagga badda xigay uu u furmaya ay qabsanayaan mar labaad ba haddana waxay odhanayaan laa ilaaha ila allah wallaahu akbar dhinacii kale xagga berriga ku yaallay ayay qabsanayaan buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar saddexaadka markay yidhaahdaan laa ilaaha ila allahu wallaahu akbar magaaladoo dhan baa u wada furmaysa oo u wada muuqanaysa fayadkhuluuha fayagnamu magaaladay gelayaan oo khaniimaday urursanayaan iyo xoolaha gaalada ay ka qabsadeen fa baynamaa hum yaqtasimuuna almaghaanim iyagoo khanaa'imtii qaybsanaaya id jaa'ahum asariikh faqaal ina adajaala qad kharaj iyagoo khanaa'imtii ku foorroo qaybsanaya ayaa mid dhawaaqaya oo qaylinaya u imanayo markaasaa wuxuu odhanayaa masiixu dajaal baa soo baxee meesha ka soo yaaca waxa uu leeyahy rasuulku fayatrukuuna kulla shayin wayarjicuun wax kastoo gacanta ay ku hayeen way ka tegayaanoo way ka imanayaan oo waa ay soo noqonayaan magaaladaasi culimmada qaarkood waxaan waa alqustantiniya madiina waxa weeyaan fii turkiya culimmada qaarkoodna waxay u badinayaan inay tahay magaalada la yidhaahdo albunduqiya oo ku taalla itaaliya waddanka talyaaniga aynu naqaano sheekha la yidhaahdo cumar sulaymaan al ashqar wuxuu leeyahay labada magaalaba waan tegay balse aan sifadan iyo tilmaantan aan u eego dabeetana magaalada qayb ka midii ay badda ku taallo qaybta kalena berriga waa magaalada waxa weeyaan bunduqiya la yidhahdee talyaaniga ku taalla oo sifada iyo tilmaanta noocaasi iyada ayaa qustantiniye uga dhow haddii axaadiistii hore aynu u eegnana muslimiintu cidda ay la dagaalamayeen waa qolada reer yurub oo ay ka guulaysanayeen oo markaa magaalooyinkooda ay qabsanayeen xoolahoodana ay khanimaysanayeen marka xadiidkaasina waxa uu tusinayaa dhacdada weyne noocaasiina inay ka horrayso soo bixitaanka masiixu dajaal arrin kaloo la yaab leh ayaa ka horraysa maalmaha masiixu dajaal uu soo bixi doono abaaro daran baa dhici doona saa rasuulkeena uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam gaaja ayaana dad iyo xoolaba ku habsan doonta waxaa imaam ibnu maaja uu warinayaa iyo ibnu khusayma fii saxiixih min xadiidi abi umaama wuxuu ihi rasuulku ina qabla khuruuji dajaal sanawaatun shidaad masiixu dajaal soo bixitaankiisa waxaa ka horreeya sanado aada iyo aada u adag yusiibu annaasa fiiha juucun shadiid sanadadaasi waxaa dadka ku dhici doona gaajo aada iyo aada u daran ya'muru allahu asamaa'a fi sanati aluulaa an taxbisa hulutha matariha wa ya'muru alarda an taxbisa hulutha nabaatiha sanadka koowaad ilaahay samada wuxuu amar ku siinayaa roobkii ay soo dayn jirtay saddex meelood oo meel inay inay haysato dhulkana wuxuu ilaahay amar ku siinayaa deegaantiiyo wixii ka soo bixi jiray saddex meelood oo meel inuu hayo sanadka labaadna ilaahay tabaaraka wa tacaala samada wuxuu amrayaa saddex meelood oo laba meel laba meelood roobkii inu inay haysato dhulkuna saddex meelood oo laba meelood nabaadkiiyo wixii ka soo bixi lahaa inuu haysto oo waxbaanay ka soo bixin sanadka saddexaad marka la gaadho ilaahay wuxuu samada amar ku siinayaa an taxbisa mataraha kullah roobkeedoo dhan inay xidhato oo aanay dhibicba ka soo degin falaa falaa taqturu qatra hal dhibicii ma soo dhacaysa buuhi rasuulku sala allahu alay wasalam dhulkana wuxuu ilaahay amar ku siinayaa inaanay waxbaba ka soo bixin falaa tambutu khadraa wax cagaaraniba dhulkaa ka soo bixi maayo wax dad cunaya waxay xoole cunaantoona falaa yabqaa daatu dilfin ilaa halakat ilaa maa shaaa allah wax kastoo raaf lahaaba uu dhimanayaa buui rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay doona mooyaane saxaabadu way yaabeenoo waxaa rasuulka ay ku yidhaahdeen famaa yucayishu annaasa fii daalika azamaan oo dadka maxaa noolaynaya ay cunayaan waaye marka sidaasi ay dhacdo qaala calayhi salaatu wasalaam altahliilu waltakbiiru waltaxmiid dadku waxay ku noolaanayaan inay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar iyo alxamdu lilah wayujzi'u dalika calayhim majza'ata atacaam dikriga noocaasi wuxuu u gelayaa buuhi rasuulku halkii raashinka iyo sharaabku uu gelaayey waa xadiid saxiixa rasuulkeennaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam kama shakiyayno waynu rumaynaynaa rasuulkeennuna waa saadiqun masduuq marka wakhtigaasi la gaadho dadku waxay cunaan iyo waxay cabbaantoona ma hayaan haddana way nool yihin waxay ku nool yihin inay yidhahdaan laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar iyo alxamdu lilah markaa dhacdooyinka caynkaasi ah ayaa masiixu dajaal ka horreeya oo waynu aragnaa mar walba muslimiintu iyagoo dagaal ku foogan oo kusii jeeda in loo sheegaayo in masiixu dajaal ninkii la odhan jiray uu soo baxay oo u weydaartay guryahoodii iyo maatidoodii masiixu dajaal waxaa muhiima inaynu barannaynu ogaano sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa taasoo inoo xadidaysa macaalimu shakhsiyatihi almalcuuna shakhsiyadiisa nacdalani calaamadaha ay leedahay waxaa ka mid ah sifaadka iyo calaamadaha khilqiga ama xagga abuurka uu leeyahay oo lagu garan karo cidnaba aan ka qarsoomahayn alcuyuub alatii fii caynay indhihiisa ayaa waxa ay leeyihiin iimo sida hore aynu usoo tilmaannay oo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in labadiisa indhoodta midig ay masaxan tahay oo aanay xataa godkaa ama daloolkaasba aanay lahayn oo wejiga intiisa kale ay la siman tahay waxbana aanu ku arkahayn ta labaadoo ta bidixna rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay mid soo baxsan oo wejigaba ka soo horraysa oo khadraa midabkeeduna cagaar uu yahay ka zujaaja oo kale weeyaan buri rasuulku sala allahu calay wasalam sida quraanada oo kale weeyaan ishiisaas siday u soo baxsan tahay iyo sida ay u dhalaalayso iyo sida waxuu ugu arkaayo waxaa kaloo rasuulkeenu uu ka warramay sala allahu alay wasalam labada indhooda noocaasi iyo dhexdooda inay ku qoran tahay kaafir ay kaga qoran tahay oo waxaa rasuulku uu ka warramay sala allahu alay wasalam calaamadda noocaasi ah qof kasta oo muumin inuu arki doono dadka mu'miniintan bay calaamadaasi u muuqataa qoraalka noocaasi dadka kale arki maayaan sida bukhaariyo muslim ay wariyaan wuxu uhi rasuulku addajaalu mamsuuxu lcayni maktuubun bayna caynayhi kaafir yaqra'u kullu muslim dajaal insha midig ayaa masaxan waxaa labada indhoo dhexdooda kaga qoran kaafir qof kastoo muslimi waa akhriyaya waxa uu rasuulku ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ahi hadduu marka horeha mid wax qoraa oo wax akhriya iyo haddaanu ahaynba inay isku mid tahay oo maalintaasi uu arki doono oo uu akhriyi doono waxaa dajaal kaga qoran halkaas salaanta iyo labada indhood dhexdooda badan baan idinka warramay ilaa aan ka baqday inaad fahmi weydaan oo inaan ku celceliyo waxaa keenaysa waxaan doonaya inaad si fiican u fahantaan ina almasiixa adajaal buu uhi rasuulku masiixu dajaal waa qasiir waa nin gaabo weeyaan afxaj weeye wegda ayuu leeyahay oo labadiisa lugood ayaa qallooc ku jira oo kala durugsan jacdun waa tima adag yahay acwar indhihiisu iimo iyo ceebihi aynu soo tilmaannay bay leeyihiin matmuusu lcayn ishaasi midig way masaxantay gebigeeduba laysat binaati ah mid soo baxsan maaha walaa jaxraa mid goof ah oo godana maaha ishii oo buuranoo soo baxsanina kuma taallo godkii ishu ay ka baxdayna meesha kuma yaalo meel masaxan oo almas oo siman weeyaan fain iltabasa calaykum faclamuu ana rabbakum laysa biacwar haddii arrinkiisu uu iskagakii dhex darsada buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wax kale aad ku garan weydaan ogaada rabbigiin ma cawarne isaguna wuu cawaray markaa rabbi rabbinimada uu sheeganayaa inay baatil tahay iyo been wax idiin caddeeyo waxa idinkaga filanba inuu yahay mid cawaran oo ilina ay masaxan tahay ilina ay soo baxsan tahay oo bannaanka ay soo taallo waxaa kaloo sifaadkiisa ka mid ah in jusadiisa ama jismigiisu aad iyo aad u weyn yahay oo isaga oo gaaban ayuu haddana aada u buuran yahay ibni aadam ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuro qofka u ballaadhan weeyaan masiixu dajaal wuxuu warinayaa imaamu muslim min xadiidi cimraan ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami saaca khalqun akbaru min addajaal laga bilaabo markii ilaahay aadan uu abuuray ilaa iyo maalinta uu qiyaamuhu dhici doono ma jiro makhluuq dajaal ka weyni buuhi rasuulku sala allahu alay wasalam marka waa gaaban yahay waana ballaadhan yahay weyaan macnuhu xagga dherarka ma dheera laakiin xagga ballaadhka ayuu aad iyo aada u weyn yahay waxaa kaloo sifaadkiisa ka mida inuu yahay caqiim laa yuuladu lah waa madhalays buuri rasuulku sal alla alay wasalam waxbana ma dhalin imaam muslim baa xadiidkaana warinaya markaa sifaadka iyo calaamadaha daahirkee muuqda ee qofka muuminka ilaahay khayr la doonay uu arkayo ee uu ku garanayo inuu been sheegayo ayaa waxa weeyaan uu leeyahay ta kale waa ibni aadamkaa dhulka dushiisa socda ee wax cunaya wax cabaya seexanaya sidee buu noqon karaa markaa ilaah iyo rabbi waxaa la isweydiin karaa maxaa sababay haddaba masiixu dajaal isagoo tilmaamaha cadcad leh rasuulkeenu inooga warramay inuu haddana dad fara badan uu dago oo dad fara badan ay ku fitnoobaan oo ay u aaminaan inuu yahay ilaah iyo rabbi oo ay rumeeyaan oo ay raacaan waxaynu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala markii uu qadaray sida xikmadiisu ay keensatay inuu dadka imtixaamo uu ku imtixaamo masiixu dajaal oo kuwa ilaahay si dhaba u rumaysan iyo kuwa kale uu kala saaro kuwa ilaahay yaqaan iyo kuwa ilaahay tilmaamihiisaba aan aqoon inuu kala sooco waxa ilaahay uu karsiiyey subxaana wa tacaala oo awood uu u siiyey arrimo caqliga ibni aadamka ka wareeriya cindahu maqduuraatun cajiiba aqdarahu allahu calayha awoodo la yaab labuu wataayo ilaahay uu karsiyey subxaana wa tacaala imtixaanan wa ibtilaa'an licibaadi suu ilaahay subxaana wa tacaala u imtixaamo oo u kala saaro addoomihiisa bal kuwa waxa weeyaan doqonkaasi beenaalaha ee foosha xun ilaah u aamini doona iyo kuwa odhan doona been baad sheegaysaa suu ilaahay u kala soco subxaana wa tacaala waxaa arrimahaasi ka mid ah duhuuru zahrati addunya waalkhisbi macah waistijaabatu aljamaadi lah quruxda adduunyada ayaa la socoto dadka u muuqanaysa oo isaguu wataa barwaaqa ayuu wataa jamaadaadkiiyo xataa waxyaabaha aan noolayn sida dhulka iyo samada ayuu amar rasiin doonaa markaasa amarkiisa ay ajiibi doonaan ilaahay baana subxaana wa tacaala arrintaa u suurtageliyey si addoomihiisa u imtixaamo waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam sida uu warinayo imaam muslim min xadiidi nawaas fayaati cala alqowmi fayadcuuhum fayu'minuuna bihi wayastajiibuuna lah qoom buu u imanaya markaasuu u yeedhi ohanaya waa rabbigiin baan ahay rumeeya markaasay rumaynayaanay ajiibayaan fayaamuru samaa fatumtiru waalarda fatumbit samada ayuu amrayaa markaasaa samadu roobkii ay soo daynaysa dhulka ayuu amrayaa markaasaa dhulku uu soo saarayaa deegaan iyo barwaaqo horeba aan loo arki jirin fataruuxu calayhim saalixatuhum atwala maa kaanat daran wa asbaqahu duruucan wa amadahu khawaasir xoolahoodiibaa ku soo carraabaya buu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoo xoolihii aada u caano badan oo candhadu ay ballaadhatay oo xooli aad ay u dhargeen oo keliyuhu ay kala baxeen uma yaati alqowma fayadcuuhum fayarudduuna calayhi qawlah qolo kale ayuu imanaya markaasuu odhanaya rabbigiin baan ahay raaco rumeeya markaasay odhanayaan may ku raaci mayno ilaahay ma tihid fayansarifu canhum waa uu iskaga tegayaa fayusbixuuna mumaxiliin waxa waagu u baryayaa iyagoo abaaraystay oo xoolahoodu ay madheen laysa biaydihim shayun min amwaalihim wayamuru bilkhariba buri rasuulku sal alla alay wasalam wuxuu soo marayaa meel kharaaba fayaquulu lahaa akrijii kunuusaki fatatbacuhu kunuusuhaa ka yacaasiibi annaxl wuxuu odhanayaa kunuusta waxa dheeman iyo dahab kugu aasan oo dhan soo saar markaasaa wixii meeshaa dheeman iyo dahab ku jira oo dhan ayaa dabagelaya isagaoo raacaya sida shinnidu boqorkeeda ay u raacdo ay u dabagasho waxaasoo maydhan buu dadka uu ku dagaya maanta ayaynu aragnay in fara badanoo muslimiinta ka midii inay xaqiiba ku qiimeynayaan adduunyo oo laga yaabo diintooda inay uga baxaan adduunyo yaroo qiimo lahayn oo ay yidhaahdaan haddii islaamku uu xaq yahay maxay dadkiisu foqoro u yihiin haddii gaalnimadu ay baadil tahay sida kiristaanku waxay haystaan oo kale maxaa ilaahay ugu barwaaqeeyey oo adduunyo ayay wax ku qiimeynayaan oo xaq iyo baadilka ay ku kala saarayaan maxaad u malaynaysaa masiixu dajaal oo waxyaabaha noocaasiya muujinaya soo soo sidan maanta la yahay kasii darraan mayso oo dad fara badani ku degmi maayaan waxaynu ognahay dajaajilada yaryar beenaalayaasha yaryar ee masiixu dajaal ka soo horreeya mid faaliyeyo islaam fooxisiye mid sixiroola ah haddii dadka wax yar uu tusiyo oo indhasarcaada u dhigo inay dadku markiiba rumaysanayaan o dhan waa weli ilaahay oo duula maxaad u malaynaysaa masiixu dajaal oo waxyaabaha noocaasiya muujinaya waxaa rasuulkeenu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam inuu wato mithlu aljannati waannaar wax janno iyo naaroo kale la moodo oo wuxuu leeyahy rasuulku wuxuu wataa laba webi oo midkood dadka wuxuu ugu muuqdaa biyo cad inuu yahay oo qabowo fiican ka kalena naar huraysa oo kaleu dadka ugu muuqda laakiin arrintu waa cagsiga buu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam fa ama aladii yara annaasu annahu naar famaa un baarid ka dabku ay u arkaan dab waa biyo qabo buuri rasuulku wa ama aladii yara annaasu annahu maa fa naarun tuxriq ka dadku ay biyo qabo moodayaana waa naar wax gubaysa markaa dadkan uu ku tuurayo meeshaa naarta la moodaya ee diiday biyo qabow iyo janna ayay iska dhex gelayaan kuwan raacay ee la moodaya inuu u janneeyey ee waxa weeyaan meesha biyaha la moodo uu ku tuurayana xaqiiq ahaan dab wax gubaya oo dadka aanu muuqan buu ku dhex tuuray saasuu leeyahy rasuulku sal alay wasalam faman adraka dalika minkum falyaqac fi aladii yara annahu naar fainahu maaun cadbun baarid wuxuu leeyahay qofka idinka mid ee soo gaadhaa ha ku dhaca buu leeyahy rasuulku ta ula muuqata inay tahay dab dab maahe waa biyo macaan oo qabow xadiidka bukhaari iyo muslimba waa wariyeen waxaa rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka haddii xataa naftiisu ay ku dhici weydo ilaa wixii dab buu ula muuqdaaye inuu indhaha isku qabto oo inta indhaha uu isku qabtoo madaxa uu foorariyo isagoo indhaha isku haya oo madaxiisu uu fooraro inuu halkaasi u isku tuuro biyaha qabow waxa weeyaan macaan waxa kaloo waxyaabaa dadka uu ku dagaayo ka mida surcatu intiqaali fi lard dhulka ayuu si deg dega ayaa dhulkao dhan uu maraya o u wada gaadhaya oo saxaabadu markii rasuulka ay ku yidhaahdeen deg degiisa bal nooga waran wuxuu idhi kalkaysi istadbaratu riix waa sida roobka dabayshu ay wadoo kale roobkaasi caalamka o dhan baa laga yaabaa inuu muddo yar oo daqaa'iqa ama saacada isaga gudbo saasoo kale ayaa isaguna uu dheeraynaya imaam muslim baa xadiidka warinaya dhulka ilaahay oo dhanna waa wada gaadhaya masiixu dajaal oo wuxuu uhi rasuulku laysa min baladin ilaa sayatawhu dajaal meeli ma jirta dhulka ilaahay ka midi ilaa dajaal waa ku istaagi doonaa ilaa makata waalmadiina maka iyo madiine mooyaane maka iyo madiinana malaa'ig baa ilaalinaysa oo albaabada magaalooyinka laga galoo dhan taagan seefo waxay sitaan bilaa gala mar kastuu is yidhaahdo gal seeftaasay kala hor imanayaano markaa u soo cararaya waxaa rasuulku uu ka warramayaa inuu soo degi doono u iman doono meel magaalada madiine u dhow waa carraseela dabeetana magaalada madiina ay saddex jeer gariiri doonto oo yakhruju ilayhi minha kullu kaafirin wa munaafiq rawaahu muslim can anas mid kasta oo gaal ahaa iyo mid kasta oo munaafiq ahaa oo magaalada madiine ku jiray marka ay gariirta ayuu dajaal u bixi doonaa waxa uu ka warramay rasuulkeennu inuu iman doono dajaal madiine agteeda oo u bixi doono buurta uxud oo magaalada madiine waqooyiga ka xigta oo dabeetana uu odhan doono isagoo raggiisii la hadlaaya waar ma aragtaan ma idiin muuqda hada alqasru alabyad qasrigaa cad ee magaalada madiine ka dhex muuqda haadaa masjidu axmed buu odhan doona waa masaajidkii axmed rasuulkeenu sheegaya calayhi salaatu salaam masaajidka rasuulkuna waktigaa rasuulku uu hadalkan inoo sheegaya mana caddayn magaaladana kama dhex muuqan ee masaajid yaroo dhooba ah saqafkiisuna uu yahay caleemaha ama laamaha geedka timirta ayaa uu ahaa laakiin maanta sifada noocana buu leeyahy qasri oo kale ayaad moodaa waanu cad yahay magaaladana waa ka dhex muuqda marka wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine yimaado ee uus yidhaahdo gal waxa uu waxaa ka hor imanaya malaa'ig sita seefo waxa weeyaan bilaagala uma tarjifu lmadiina halaatha rajafaat madiina saddex jeer bay gariiraysaa falaa yabqa munaafiqun walaa munaafiqa walaa faasiqun walaa faasiqa ilaa kharaja ilayhi fadalika yowmu alkhalaas ma hadhaya buuhi mid munaafiqa iyo gabadh munaafiqada iyo mid faasiq oo ilaahay caasiya iyo mid faasiqada ilaahay caasidaa ilaa waxay u baxayaan dajaal ay banaanka ugu baxayaan oo iyadoo cidina aan eryanahayn ayaa madiinadii ay kaga badbaadi lahayn iyagoo ay ka yaacayeen fisqigooda ayaa eryanaya marka waa in ilaahay laga baqdo subxaana wa tacaala oo ilaahay daacadiisa lagu dadaalo oo ilaahay in la caasiyo layska ilaaliyo waxaa xadiidku markaa uu tilmaamaya waxyaabaa lagaga badbaadayo inay daacada rabbi tabaaraka wa tacaala ay ka mid tahay waxyaabaha dadka u jebinayana macsiyada iyo fisqigu inuu ka mid yahay waxyaabaha dadka uu ku dagayo waxaa ka mid ah inuu shayaadiinta kaalmaysanayo oo wuxu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wa ina min fitnati an yaquula lilacraabi ara'ayta in bacadtu laka aabaaka wa ummak atashhadu annii rabbuk nin reer mii u imanaya markaasaa wuxuu odhanayaa bal ka waran aabbaha iyo hooyada oo sula dhintay wakhti hore haddaan kuu soo saaran hortaada soo joojiyo iyagoo nool ma rumaynaysaa inaan rabbiga ahay fa yaquulu nacam wuxuu odhanayaa haa cidda soo noolaynaysa aabbaha iyo hooyade ma cidaan ilaahay ahaynba fayatamahalu lahu shaytaanaan fii suurati abiihi wa ummih wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam laba shaydaan ayaa soo hor istaagaya ninkii oo le suuradii iyo qaabkii aabbihi iyo hooyadii fa yaquulaani yaa bunaya ittabichu fa inahu rabbuk waxay ku odhanayaa inankayagii oo raac rabbigaa weeyaane markaasuu ku dagmaya shayaadiinta ayaa markaa dacwadiisa iyo yeedhmadiisan iyo ilaahnimadan uu sheeganayo faafinteeda kala qayb qaadanaysa xadiidka ibnu maaja iyo ibnu khuseyme waa wariyeen sanadkiisuna waa saxiix waxaa ka mid a saas oo kale waxyaabaa dadka uu ku dagaya dadka qaarkood intuu dilo inuu odhan doono noolow oo hadda ay istaagi doonaan oo sida abu saciid uu warinaya bukhaariya muslim ay soo saareen wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam masiixu dajaal wuxuu iman doonaa magaalada madiina dabeetana magaalada madiina xaaraan bay ka tahay inuu galo duleedkeeduu degi doonaa fa yakhruju ilayhi yowmaidin rajulun huwa khayru nnaas waxaa maalintaa u bixi doona nin dadka kuwa ugu khayr badan ka mid a fa yaquul ashhadu annaka adajaal aladii xaddathanaa canka rasuulu llahi xadiida wuxuu leeya waxaan ka marakacaya inay tahay dajaal kii rasuulku nooga warramay calayhi salaatu wasalaam fa yaquulu dajaal ara'aytum in qataltu haada uma axyaytuhu wuxuu leeya war bal ka warrama haddaan ninkan dilo haddana oon soo nooleeyo hal tashukuuna fi lamri inaan ilaah iyo rabbi ahay miyaad ka shakiyaysaan fayaquuluuna la waxu dhayaan maya fayaqtuluh markaasuu dilaya riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen intuu seef ku kala jeexo oo laba qaybood u kala qaybiyo inuu kala dhex mari doono uma yuxyiih kadib u odhan doono kac oo uu istaagi doono fayaquulu xiina yuxyiihi wallahi maa kuntu qad ashadda basiiratan mini alyowm wuxuu odhan doonaa inankaasi wallaahi basiiro iyo yaqiinun baan sii kororsaday buu odhan doonaa oo dee rasuulkaaba ka warramay inuu nin sidan ku samayn doono anigaaba ninkii noqdayba fa yaquulu dajaal aqtulu dajaal baa wuxuu dhaya isagoo faanaya oo isqaadqaadaya mar kale ma dilaa walaa yusallatu calayhi buu leeyahy rasulku sal alay slam mar labaad lagu sallidi maayo laa yumkin mar labaad inuu dilo ma dili kara buu leeyahy rasuulku awoodu ma leh waa si ilaahay subxaana wa tacaala u muujiyo ta hore dadkaa lagu imtixaamayaa tan labaadna si ilaahay awood darradiisa u muujiyo iyo inaanu ilaah iyo rabbi toona ahayn ee beenaale uu yahay muuminiinta ay ugu caddaato masiixu dajaal talow iminka xaggee buu joogaa ayna huwa ila iminka waa nool yahay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam huwa fii baxri shaami aw fii baxri lyaman baddaa shaam ama baddaa yamaneed buu ku jiraa jasiirad waxa weeyaan ku taalla sida uu imaam muslim warinaya saxaabigii tamiimu addaari la odhan jiray waxa uu ku soo arkay jasiirad ka mid a jasiiradaha badaha ku yaalla masiixu dajaal oo meel ceel goofa ku jira oo aada iyo aada u xidhxidhan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii uu yimi saxaabigaasi oo arrinta noocaasi uga warramay dadkiibuu isugu yeedhay oo uhi war barkaale oo dhegaysta tamiimu daari baa arrintaan idinka warrami jiray lafteedii soo arkay dajaal markaa waa waraystay saxaabada waxyaaba badan buu weydiiyey markaa rag gaalaa bay ahaayeen oo nasaaraa marka dambea tamiimu daari uu islaamay waxyaabuu weydiiyey waxaa ka mid ahayd buxayratu tabariya weli biyo ma leeday waxaad ka warantaa waxa weeyaan ishii meesha shaam la yidhaahdo ku taalay weli biyo ma leed oo beera ma lagu samaystaa nakhlu siyaab ka waran kayntii timirta hayde meeshaasi waa meel shaam iyaduna ku taalle ku taallay wuxuu odhan doonaa masoo ma soo baxay waxa weeyaan rasuulkii carabta laga soo saariyey say odhan doonaan haa marka ujeeddadu waxay tahay xadiidkaasi wuu dheer yahay inay saxaabadu baddaasi ay kusoo arkeen isagoo ku xidhxidhan ibni aadamkan maanta joogana iyagoo technology iyo horumar kasta gaadhay suurtagal waa u noqon weyday masiixu dajaal meesha uu ku jira inay soo ogaadaan halkay u talow ka soo baxaya wuxuu ka warramay rasuulkeennu inuu dhan dhinaca bariga ka soo bixi doono marka madiino la joogo caalamka dhinaciisa bari bilaadu faris buu ka soo bixi doonaa weliba magaalada la idhahdo khuraasaan wuxuu rasuulku ina lacwara dajaal masiixu dalaala yakhruju min qibali almashriq fii zamaani ikhtilaafin min annaasi wa furqa dhinaca bari buu ka soo bixi doonaa wakti dadku ay iskhilaafeen oo aad ay u kala tageen meesha uu ka soo bixi doonaa bidaat inay tahay magaalada khuraasaan la yidhahdo rasuulku sheegay xadiidka abubakar addajaalu yakhruju min ardin bilmashriq yuqaalu laha khuraasaan eeraan waddanka la yidhaahdo ayay maanta ku taalla marka halkaasuu ka soo bixi doonaa laakiin muslimiintu inuu soo baxay waxay ogaan doonaanuun markuu ardul shaam soo gaadho oo rasuulku wuxu uhi innahu khaarijun khullatan bayna ashaami waalciraaq wuxuu ka soo bixi doonaa meel shaam iyo ciraaq u dhaxaysa yacni halkaa markuu marayo ayuu arrinkiisu daahiri doonaa la ogaan doonaa facaasa yamiinan wacaasa shimaalan yaa cibaad allahi fahbutuu markaasaa midig iyo bidix oo fasaad uula kici doonaa addoomaa ilaah u sugnaaday buuri rasuulku sal alla alay wasalam muddada dhulka uu joogayo sida imaam muslim warray min xadiidi nawaas ibnu samcaan waxaa rasuulkeenu uu ku tilmaamay arbacuuna yowman afartan maalmood oo qura yowmun ka sana wa yowmun ka shaarin wa yowmun ka jumca afartan maalmood maalin waa sanad oo kale xagga dherarka maalinna waa bil oo kale maalinna waa toddobaad oo kale toddobiyo soddonka maalmooda soo hadhaana wasaa'iru ayaamihi ka ayaamikum buuri rasuulku sala allahu alay wasalam waxay saxaabadu weydiiyeen maalintaas sanadka oo kale a takfiina fiihi salaatu yowm salaad quraanu tukanaynaa qaala laa uqdiru lahu qadara rasuulku wuxu uhi maya salaadda wakhtigeedii qadara oo marka wakhtigii salaadda subaxa tukataan markaa wakhtigii duhurka iyo u dhexeeyey subaxa uu idin dhaafo wakhtiga caadigaa u dhexayn jiray iyadoo weli maalin iskaa duhurkii tukada wahaa kada salaadaha oo dhan waxa weeyaan xagga wakhtiga saasi uga qadaray buuri rasuulku sal ly slam masiixu dajaal dadka raaci doona talow yaa u badan dadka raaci doona waxa u badan nimanka la yidhaahdo alyahuud oo waxay leedahay saxaabiyadda la yidhahdo umu shariik sida imaam muslim warinayo waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay oo uu yidhi yatbacu dajaal min yahuudi asbahaan sabcuuna alfan calayhim atayaalis waxaa masiixu dajaal raaci doona toddobaatan kuna yuhuudda asbahaan ka mid a magaalooyinka bilaadu faris bay ka mid tahay iiraan iyo aaggaasay ku taallaa oo dharka tayaalisada la yidhaahdo xidhan wakhtigaasi carabtu inay aada u yar yihiin baa rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo wuxu uhi rasuulku layafiranna annaasu min addajaali fi ljibaal dadku dajaal bay ka yaaci doonaan oo buura ay ka kori doonaan waxa umu shariik ay tidhi yaa rasuul allah fa ayna alcarabu yowmaydin carab maalintaasi meeday qaala hum qaliil rasuulku wuxu yihi carabi maalintaa way yar tahay oo dee khafi weyn ama dhulgoo weyn baa jasiiratulcarab ka dhici doona waana meeshay carabi ku badan tahay waxaa kaloo aynu ka soo warranay dagaallo iyo malaaxim waaweyne inay dhici doonaan oo aada loogu lee-an doonaa dadka dagaalladaasi ku jirana carab ayaa u fara badan waxaa kaloo ka mida dadka dajaal raaci doona oo u badan aktharu atbaaci dajaal waa min annisaa dadka marka la eego labada jinsi ay ka kooban yihin rag iyo dumarka dumarka ayaa u badan kuwa raaci doona oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi sida imaamu axmed uu warinayo yanzilu dajaal fii hadihi sabkha waxaa dajaal uu soo degi doonaa halkan magaalada madiina duleedkeeda ah ee caraseesha ciidda waxa weeyaan jaanka leh ee milixda leh waxba aanay ka bixin ba la dhaha sabkha fayakunu aktharu fayakunu aktharu man yakhruju ilayhi annisaa cidda u baxaysa ee raacaysa badankooda waxay noqon doonaan dumar xataa ina arajula la yarjicu ilaa xamiimihi wa ilaa ummihi wa bnatihi wa ukhtihi wa cammatihi ninku wuxuu kusoo noqon doonaa gabadha ay xididka yihiin iyo hooyadii iyo inantiisi iyo walaashii iyo eedadii fa yuwafiquhaa rabaatan ribaatan si fiican buu u xidhxidhi doonaa makhaafata an takhruja ileyh isagoo ka baqanaya inay dajaal u baxdo oo ay u cararto wuxuu uhi rasuulku uma yusallitu allahu lmuslimiina caleyh fayaqtuluunah wayaqtuluuna shiicata ilaahay muslimiintu ku sallidaya oo ciisa ibnu maryam uu hogaaminayo markaasay dilayaan isaga iyo kooxdiisaba xataa ina alyahuudiya layakhtabiu taxta ashajari aw ilxajar ilaa yuhuudda oo ciidankiisa u badani ay isku qariyaan kaynta iyo dhagaxaanta hoostooda fayaquulu alxajaru aw ishajar lilmuslim hada yahuudiyun taxtii faqtuluu ilaa dhagax iyo geedku uu yidhaahdo kani waa yahuudi aniga igu hoos jira kaaliyo din nimanka yahuudda la yidhaha masiixu dajaal inuu jiro waa aaminsan yihiin waxaanay u yaqaaneen almasiix ibnu daawuud waxaanay sheegtaan inuu yahay mid aakhiru zamaanka iman doona oo xukunkiisu uu gaadhi doono albaru waalbaxr bad iyo berriga oo webiyaal wata waxay yadhahaan huwa aayatu min aayaat illah ilahay aayaadkiisu kamid yahay mucjizaadka ilahi uu ka mid yahay bay yidhahdaan mulkiga iyagiina laga dulmiyey ilaa waxay aaminsan yihin caalamka o dhan inay u taliyaan inay iyagu xaq u leeyihiine ayuu noo soo celin doonaa bay yidhahda taasina waa beentood waxbana usoo celin maayo afartan maalmood buu adduunkaba joogayaaba markaasaa laga takhallusaya waxaa la isweydiin karaa ninkaa fitnadiisa iyo sharkiisa uu farabadaya maxaa lagaga badbaadaya asbaabta lagaga badbaadi kara maxaa kamid a waxaa ka mid ah qofka muuminkaa inuu iimaan xoog badan uu yeesho camalka saalixaana uu ku dadaalo saa awgeed baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam baadiruu bilacmaali sittan acmaasha saalixa u degdega intaanay lix arrimood iman lixdaa rasuulku wuxuu ku daray addajaal masiixu dajaal intaanu idin soo gaadhin sii shaqaysta oo ilaahay adeeca si ilaahay idinka badbaadiyo waxaa kaloo ina soo martay kuwa munaafiqiinta iyo kuwa faasiqiinta rag iyo dumarba inay raaci doonaan oo xataa magaaladii ay kaga badbaadi lahaayeen madiina inay ka yaaci doonaan waxaa kaloo ina soo martay ninkii dhalinyarta ah ee iimaankiisu qawiga uu ahaa inuu dajaal ninkii la odhan jiray uu ku yidhi beenaalihii rasuulku noo sheegay baata oo uu la dooday uu ka hortegay waxbana uu ka qaadi kari waayo marka iimaanka iyo camalka saalixaaba u xoog in wax lagaga badbaado sabab labaadna waxay tahay waa in laga fogaado marka la maqlo dajaal inuu soo baxay oo aan loo tegin leanna shubahaadkaynu soo sheegnay buu wataa waxyaabaha dadka uu ku khaldayo oo dad fara badan iimaankooda uu ku gelgilay ku gelgilayo si awgeed baa rasuulkeenu wuxu uhi sida abu daawuud warray min xadiisi cimraan man samica bidajaal falyana canhu qofka idinka mid ee dajaal maqlaa ha ka fogaado ha ka durkabuu rasuulku fa wallahi ina rajula layaatiih wa huwa yaxsibu annahu muumin ninku wuu iman doonaa isagoo isu malaynaya inuu yahay muumin iimaankiisu uu xoog roon yahay fayatabicuhu mima yabcathu bihi min ashubahaat markaasuu raaci doonaa shubahaadka iyo waxa uu ku furaayo awgeed iyo ibtiladan uu wato marka qofka muslimka waxaa la gudban inuu ka fogaado waxaynu tilmaanay ciidanka muslimka ee reer yurub eryanayay markay maqlaan inuu dajaal soo baxay inay haddana u tafaxaydan doonaan la dagaalanka dajaal iyo ciidankiisa qofku markaa waa in laabudda an yandama ila alquwati alislaamiya alxaamila liraayati aljihaadi fi sabiili illah waa inuu ku biiro awoodda islaamka ee sidata calankii jihaadka ilaahay daraaddii ula dagaalamaysa reer yurub iyo waxa weeyaan masiixu dajaalba waa inuu qoladaa xaqa kula sugnaado oo uu sabro se rasuulkeenu yihi yaa cibaad allahi fahbutuu haddii addoonka muslimkaa ay ku qabsato inay dajaal iska hor yimaadaanna waa inuu xaqa la jahro aanu ka baqan mar hadduu calaamaadkaa ku arko waa inuu waxa weeyaan hagaajiyo qaabka uula doodayo sida ninkaa dhalinyarta ahi uu sameeyey rasuulkeenna wuxuu yidhi anigoo idinla jooga hadduu soo baxo anigaa idin anaa la doodaya fa ana xajiiju duunakum wain yakruj last walastu fiikum famru'un xajiiju nafsih qof waliba naftiisa isaga ayaa ka dooday buu rasuulku hadduu soo baxo anaan idinla joogin wallahu khaliifatii calaa kulli muslim ilaahiyna subxaana wa tacaala muslim kaste isaga ayaa ii dhowraya o i ilaalinaya rasuulkeennuna wuxuu inoo tilmaamay calaamaad cadcad oo dajaal waxa weeyaan aanu inagu khaldi karin waxa uu sheeganayo oo si fiican inoogu muujinayo beentiisa iyo baadilkiisa waxaa ka mid ah waxyaabaha lagaga badbaado inuu qofku xifdiyo tobanka aayadood ee u horreeya suuratu alkaafi oo wuxu uhi rasuulku man xafida cashara aayaatin min awali suurati alkaaf cusma min addajaal rawaahu muslim qofka xifdiyo tobanka aayadood ee suuratu lkaaf u horreeya dajaal waa laga ilaaliyaa waxaa kaloo ka mid a waxyaabaa lagaga badbaadiyo in ilaahay la tala saarto oo wuxu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inna min bacdikum alkadaabu almudil waxaa idinka dambeeya beenaalii dadka luminaayey wa innahu sayaquulu ana rabbukum wuxuu idin odhan doonaa rabbigiin baan ahay faman qaala lasta rabbana laakin rabbuna allah calayhi tawakalna wa ilayhi anabna nacuudu billahi min sharik lam yakun calayhi sultaan qofku wuxuu odhan doonaa rabbigiin baan ahay qofka idha rabbigaya ma tihid rabbiga rabbuna allah ilaahay baanu tala saarannay ilaahay baanu u noqonaynaa ilaahay baanu sharkaaga ka magan gelaynaa awood uu qofkaasi ku duubsado ma hela bu uhi rasuulku sala allah alay wasalam waa in in badan la ducaysto oo sharkiisa ilaahay laga magan galo waxay leedahay caaisha radi allahu canha rasuulku waxa uu ku ducaysan jiray salaada dhexdeeda allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa acuudu bika min fitnati almasiixi addajaal wa acuudu bika min fitnati almaxya wa fitnati almamaat allahuma inii acuudu bika min alma'tami walmaqrab rawahu albukhaari bal rasuulku wuxuu ummadda faray markay salaad kasta tukadaan ee atixiyaadka ay dhammeeyaan inay yidhaahdaan ilahay inay afar arrimood ka magan galaan idaa faraqa axadukum min altashahud alaakhir falyatacawad billahi min arbac buu rasuulku atixiyaadka dambe midkiin markuu dhammeeyo afar ilaaha ka magan galo min cadaabi jahannam cadaabka jahanama wa min cadaabi alqabr wa min fitnati almaxya waalmamaat fitnada nolosha iyo fitnada dhimashada marka la dhinto qofka qabrigiisa lagu lagu imtixaamayo wa min shari almasiixi dajaal masiixu dajaal sharkiisa ilaaha ka magan galo arrinta u dambaysa waxay tahay ee lagaga badbaadi karaa waa in sifaadkiisa rasuulku inooga warramay la bartoon jahli lagaga sugnayn iyo calaamadihiisan cadcad oo rasuulkeenu inoo baraayay si aynu hadhow toole ugu garanno sifaadka rabbina tabaaraka wa tacala ilaahay qur-aanka uu ku sheegay rasuulkuna axaadiisa uu kaga warramay waa inaynu baranno oo qof ilaahay sifaadkiisa aan aqoonin ayuunbaa masiixu dajaal ilaahnimo iyo rabbinimo u maleeya ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal fitnada masiixu dajaal iyo fitnada nolosha iyo ta dhimashadaba ilaahay naga badbaadiyo ilaahayna subxaana wa tacaala xaqa haynugu sugo inta aynu waxa weeyaan nool nahay iyo markaaynu dhimanay qabriga laynagu imtixaamayaba dembigeenana ilaahay ha dhaafo wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alih wasaxbih wasalama tasliima kaiira
walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com